ummatii ummadiisa walaa yatakalamu ma hadlayo axadun qofnaba yowmaydin maalintaa cidina ma hadlayso ila arusul rususha mooyaane wa kalaamu rusuli rususha hadalkoodu yowmaydin maalintaa waxa weeye allaahuma sallim sallim ilaahay oo badbaado ilaahay oo badbaado wa fii jahannama jahanamani waxay leedahay kalaaliibun kalbado baallo qabatooyinah ayay leedahay oo milu shawki sacdaan geedka sacdaanka la yidhaahdo qodaxdiisoo kale ah qodaxda cadaadoo kale ah hal ra'aytu miya aragteen shawka sacdaan qaaluu nacam haya waa aragnay qaala wuxuuhi fa innahaa milu shawki sacdaan hayra annahu laakiin laa yaclamu ma garanayo qadra cidamihaa weynaanteedu intay leeg tahay ila allahu caza wajal fatakhdifu nnaasa dadkay dhufanaysaa biacmaalihim camalladoodiay ku dhufanaysaa dadkay dhufanaysaa baalladaasi kalbadahaas fa minhum dadkii waxaa ka mid a man yuubaqu mid la halaagayo bicamalihi camalkiisi la halaagsamaya wa minhum waxaa ka mid a man yukhardal mid la dhaawacayo oo la xangaruufanayo oo la xaganayo uma yanju dabeetana badbaadaya xadiiska intiisa kale waa gaari doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeeyey ru'yat ullah iyo sida ahlujannu ugu nimcaysanayaan ilaahay aragtidiisa ayaa wuxuu u gudbayaa maxsharka iyo se la ysugu imanayo dadku way imanayaan maalintaa waxay u imanayaan iyagoo dhammaystiran oo cidina ka maqnayn makhluuqii ilaahay abuuroo dhan xaaladday ku jiraanna ilaah u garanaayo dhibaatooyin badan qaba dabeetana wuxuu ilaahay odhanaya subxaanahu wa tacaala muddo yarna joogi maayaan arbaciina sana bay taagnaanayaan tobanka sanee dambana waa la kala xukumayaa khamsiina alfa sana ayay saa ku noqonaysa markay halkaa marayaan ayaa la odhanayaa man kaana yacbudu shay-an falyatabichu adduunyada cid walayba ciddaad caabudi jirta raac cid walayba ciddaad caabudaysa raac markaasaa cid walbaaba cidday caabudaysay raacaysa kii cadceedda caabudaya cadceedda buu raacaya kii dayaxa caabudaya dayaxuu raacaya kii dabka caabudaya dabkuu raacaya kii sanam caabudayey qalfoofkii uu caabudi jiruu raacaya kii wax kala caabudaya wixii buu raacaya waxyaalaha imka adduunka lagaga sheekaynayana wax la tirin karo oo la soo koobi kara maahee mid walba wuxuu raacaya qaar baa xataa timahooda caabudaya qaar baa xayawaanka liita caabud qaarba nooc bay raacayaan qaarna dawaaqiiday raacayaan maa hiya dawaaqiid waa jamcu daaquut waa wixii xadkiisa la dhaafiyo waa kullu maa cubida min duuni illahi wahuwa raadin bilcibaada ciddii ilaahay sukadii la caabudo ee raalli ku ah cibaadada ayaa daaquud laydhaa daaquudkaas wuxuu noqonayaa ugu weyn shaydaan iyo wixii ka sokeeya bini aadan ilaahnimo sheegtay mid yidhi dadka waxbaan idin jidaynaya mid yidhi sharci baan idin dejinaya qaanuun iyo distoor mid alla midkii la raaci jiray ilaahay sokadii ee waxaan alla ogolayn lagu raaci jiray ayaa daaquudoo la raacaya marka cid walbaba ay raacdo waxaa soo hadhaya ummaddan oo munaafiqiintooda ku jirto iyo ummadihii kale ee ahli tawxiidka ahaa intii tawxiidka lahayd ayaa hadhaya oo iyagu kaana may caabudi jirin kana may caabudi jirin ilaahay bay caabudi jireen ilahayna waa sugaya alle subxaana wa tacala wuu imtixaamaya wuu imtixaamaya maxaa loo imtixaamaya dee munaafiqiinta baa ku jira waxaa la rabaa in la kala saaro munaafiqiinta iyo iyaga dabeetana waxaa lagu kala saaraya laba xaalo ta koobaad ilaahay subxaana wa tacaala sawir ama suuro aan lagu aqoonin oo aan kutubta ku soo aroorin ayuu isugu muujinaya deetana wuxuu odhanaya ana rabbukum rabbigiin baanay imtixaankaa way ku baasayaan ma odhanayaan waa tahay iyo ma tiitoona waxay odhanaya haadaa makaanunaa halkanaanu joogaynaa bartan dhaafi mayno annagu ciddaa iyo ciddaa rodoona raaci mayno xataa yaatiinaa rabbuna ilaa rabbigaya noo yimaado aanu intaa caabudaynay eanu ku soo dhimannay fa idaa jaa rabbunaa carafnaahu rabbigay waa garanaynaa markaanu aragno deeta ilahay markaasuu imanaya laakiin markaa u iman maaye waxaa la marinayaa socod way soconayaan markay socdaan ayaa ilaahay nuur kala dhex dhigaya munaafiqiintii oo dambeeya iyo muuminiintii oo horeeya ayaa ilaahay gidaar kala dhex dhigaya gidaarka uu kala dhex dhigay gidaarka waxaa ka horeeya kuwan muuminiintaa nuur helaya kuwan kalena dembay noqonayaan deeta waxa odhaya unduruuna naktabis min nuurikum waarba na suga aanu nuurka idinla yeelano wax idinka qaadane na suga qiila irjicuu wara'akum xaggaa dambaa laga soo qaataaye dib u noqda faltamisuu nuura dib ba u noqonayaan markay dib isu leexiyaan ayaa gidaar la dhex dhigaya faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fiihi raxma wa daahiruhu min qibali alcadaab gidaarka wixii xagga soo xigaa waa naxariis oo muuminiintu waa ku jira wixii xagga ka xigaana waa cadaab markii sidaa la yeelo oo muuminiin keliya soo hadho ayaa ilaahay soo muujinayaa suuraddii ay ku barteen maase odhanaya anta rabbunaa adigaa imika rabbiga adigaa rabbigaya marka ay sidaa u fahmaan ee alle subxaana wa tacaala ay arkaan ayaa waxaadan loo dhigayaa asiraadu bayna dahraanay jahannam u fiirso waa muuminiintii oo keliya laakiin maxay isugu jiraan cir iyo dhul bay isu jiraan qaar camalkoodu aad u wanaagsan yahay qaar ku xiga qaar kale saddexdii noocba ee ilaahay sheegay fa minhum saabiqun bilkhayraat wa minhum muqtasid wa minhum daalimu linafsi muuminiintu waa saddexaa nooc qolo indheereeyey oo muqarabiin la yidhaahdo qaar dhexdhexaada iyo qaar naftooda dulmiyeyoo isku dhex qasay khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi laba camal bay isku dhex qaseen intaasay isugu jiraan markaasaa waxa loo dhigay jidkii siraad jidka siraad wuxuu dul marayaa meel khatara wuxuu dul marayaa jahannama hadduu meel bannaan oo salxada lagu dhacayo wuxuun bay ahaan layd waa dabkii waa naar jid ballaadhanna ma aha walciyaadu billaah waa jid aad iyo aad u miiqan oo dunta ka dhuuban ee tinta tintuu ka dhuuban yihi wa axaddu min asayf seeftana waa kaaf badan yihi seeftana waa kaaf badan yihi halkaasaa la marayaa laakiin see lagu marayaa waxaa lagu marayaa kolba sidii aad u maraysay jidkan adduunyo siraad almustaqiim jidkan adduunyo iyo jidka aakhiro ayaa isku xidhan qaabkaad kan u maraysay ayuunbaad kaana u maraysaa haddii kanaad ku dadaalaysay oo dadka cibaadada ku dheereeya ahayd kaana waad ku dheeraynaysaa un haddaad kan adduunyada ku toosan tahay kaana waad ku toosnaanaysaa dhankaa iyo dhankaasuna uga dhici maysid haddaad adduunyada ka dhexdhici jirtay oo marna cibaadada ku hagaagi jirtay marna aad ka dhici jirtay maalintaa kuwa gebi dhaclaynaya ee kolba dhan u dhacaya ayaad noqonaysaa walciyaadu billah marka qofku waa inuu siraadkan waxay culimmadu idhaahdaan ka siraadka adduunyada ku toosa ayuunbaa kaa daba ku toosa ka kan ku dheereeya kaana ku dheereeya waxaa la rabaa qofku inuu aad iyo aad u dadaalo waliba waxaa u dheer kalbado baala dhufata ah oo qofka dhufanaya oo weynida ay leegihin aad yaabayso rasuulku wuxuu ku tilmaamay shawki sacdaan geedkaa culimmadu waxay dhahdaan waa geed gunta ilaa baarka wada qodaxa laakiin innaga cadaadeennay culimmadu ku mahnayaanoo cadaaddu de waa qodax badantahy laakiin jiriddeeda qodaxi kama soo baxdo waa qodax sao qalloocan oo qollaaban dabeetana dadkii way isu way isugu jiraan waa noocyo badan yihin qaar waxay ku dhaafayaan isha bidhiqdeeda qaar waxay ku dhaafayaan dabaysha oo kale qaar waxay ku dhaafayaan sida hellaaca qaar waxay ku dhaafayaan sida fardaha dheereeya qaar orod nin dheereeya qaar guclo qaar socod qaar gurguurad qaarna waxa weeyaan xaladooda waa low sahal waxa weeyaan baashaasaa dhufanaysa kolba dhan bay u tuuraysaa qaar baa iyagoo dhaawacan dhaafaya oo alxamdulilah guraya oo bishaaraysanaya dhaawaca ma arkayaan waayo meeshaay ka soo badbaadeen hee ayaa khatarah intaasaaba guulu ah qaarna way ku dhacayaanoo waa muslimiinta cusaada ahee shafaacadii ila shafaacada ilaahay iyo tii nebiyada iyo tii dadka saalixiintii waxba u tari weyday ilahayna aanu ka dhaafin naar baa lagaga soo goynayaa walciyaadu billah laakiin aakhirka waa ka soo badbaadaya maalintaas ummadda ugu hor badbaadaysaa ee ugu hor dhaafaysaa waa ummatu muxamed sala allahu calayh wasalam ummaddaa ilaahay doortay maalintaa qiyaamaha wuu fasalla badan yahy waa meelo badan yahy markaa la joogo siraadka waa mararka ugu daran ee cid walbaaba shib tidhi cid walbaaba aamustay nebiyada mooyaane nebiyadan maxay ku hadlayaan laba kelmad keliya sallim sallim ilaahay badbaado badbaado ilaahna badbaadina badbaadi ay odhanayaan kalbaday leedahay wa fii jahannama jahanama waxay leedahay kalaaliibun kalbado mislu shawki sacdaani qodaxda sacdaanka cadaadda qodaxdeeda la mid ah hal ra'aytum aragteen shawka sacdaan qaaluu nacam haa qaala fa inaha mislu shawki sacdaan hayra anahu laakiin laa yaclamu ma garanayo qadra cidamihaa weynaanteeda ila allahu caza wajal aad ba weynt fatakdifu nnaas dadka ayay dhufanaysaa biacmaalihim camalkooda fa minhum waxaa ka mid a man yuubaqu mid lagu halligayo bicamalihi camalkiisuu soo sameeyey wa minhum waxaa ka mid a man yukhardal mid la dhaawacayo la goosanayo uma yanjuu badbaadaya xataa idaa araada allahu marka ilaahay damco raxmata man araada min ahli nnaar raxmata inuu u naxariisto man araada cidduu rabo ee min ahli naari ahli naara amara wuxuu amrayaa almalaa'ikata malaa'igta an yukhrijuu inay ka soo saaraan man kaana yacbud allah ciddii alla caabudaysay wayacrifuuna way garanayaan biaahaari sujuudi aahaarta sujuuday ku garanayaan waxarama allahu ilaahay wuxuu ka xarimay cala naari naarta an taakula inay cunto asra sujuudi raadka sujuuda fayahrujuuna fayukhrajuuna waa laga soo saarayaa min annaari naarta fakulu bni aadam ibni aadam kasta taakuluhu naar naartaa wada cunaysaa ilaa asra sujuud raadka sujuuda mooyaane fayukhrajuuna waa laga soo saarayaa min annaari naarta qad imtuxishuu iyagoo dhuxuloobay qad imtuxishuu iyagoo dhuxul noqday fayusabu calayhim waxaa lagu daadinayaa maau lxayaati biyihii nolosha fayanbutuuna way soo biqlayaan way soo baxayaan kamaa tanbutu sida u soo baxdo alxibbatu iniintu fii xamiili sayli daadka meesha uu ku xooro ayay sida uga soo baxdo ayay u soo baxayaan uma dabeetana yafraqu llahu ilaahay wuxuu dhammaynayaa subxaanahu wa tacaala min alqada'i xukunku kala xukumayey bayna alcibaadi addoommaha ayuu dhammaynaya ilahay subxana wa tacaala alla subxaana wa tacaala markii dadku ay sidaa u kala xukunmaan oo weli xukunkoodii socdo ayaa qolooyinkii naarta ku daatay ayuu ilaahay u naxariisanaya subxaana wa tacaala dabeetna wuxuu u dirayaa malaa'igta wuxuu leeya malaa'igay ka soo gura wixii a shahaadanaya ee cibaadaysanaya cibaadaysan jiray amaba axaadiistay leedahay ciddii iimaan leh xabatu khardal khardalku waa iniin yar iniintaa in leeg asay ka soo gurayaan haddana wixii mihqaala darati min iimaan darada habaada boorhka yara soo gala guryaha xabad ka mid a ama waxa ugu yar wixii iimaan leh soo gura waa la soo guraya maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanaya aathaar sujuud sujuudda aahaartoodii raadkii halku dhigi jiray sujuudda sujuudda waxaa lagu sujuudaa toddoba xubnood toddobadaa xubnood baa naar ilaahay ka xarimay oo aanay naartu cunayn inta kale way muutanaysaa waa goosanaysaa waa dhammaynaysaa waa intee halkaas salaanta iyo sanka oo isku mid ah iyo labada calaacalood saddex iyo labada jilib shan iyo faraha hore lugaha caaradooda toddobadaa meelood ilaahay baa ka xarimo waa inta lagu sujuudo intaasuu ilaahay ka xarimay inay naartu cunto dadka intaasoo keliya leh ayuun bay soo gurayaan maadaama ay yihiin dad cibaadaysan jiray halkay ka soo qaateen weeyaan culimmadu taariku salaa inaanu badbaadayn u kaafiriyey waayo dee salaadba muu tukan jirin maxaa lagu garan meel laba muu dhigi jire kuway wada cunaysay liqayso naartu ayuu noqonaya walciyaadu billah ka inuu tukanaya walow cisyaan baa ha sameeye waa la garanaya marka waa qadiya aad iyo aad u khatara qofku inuu salaada ilaaliyo markaasaa la soo saaraya waa xadiid dhinac ka bishaara ah marka la soo saaro iyagoo dhuxuloobay oo xorsho noqdo xaabo noqday ayaa la soo saaraya deetana waxaa lagu daadinayaa maa alxayaa biyihii nolosha riwaayadka qarnayn waxay leeyihin webi baa la gelinayaa marka sidaa loogu daadiyo biyihii nolosha ayay soo biqlayaan sida iniintu usoo baxdo marka daadku xooro ee halkaa daadku ku mooso ay dhaqsoo usoo baxdo ayay soo baxayaan weli waxay ka soo baxayaan laf dhumuqda laftaa dambe ee halkaa ayay ka soo baxaan oo bini aadamku sida wuxuu usoo baxayaa sida cagaarka ayuu usoo baxaya marka ilaahay addoommihii kala xukumo ayaa iyagina jannada la gelinaya marka waxaa loo yaqaanaa meel gaara aljahanamiyiin ayaa loo yaqaanaayo qolooyinkii jahanamo soo arkay meel gaara lagu yaqaanaayo caan weeyaan uma deetana yanju ilahay waxaan ka barya ilahay inaga najeeyey subxaana wa tacaala uma yanju waa naje wuu ilaahay badbaadinayaa xataa idaa araada allahu marka ilaahay damco raxmata man araada min ahli naar inta ahlu naarka ku jirta an yukhrijuu inay ka soo saaraan man kaana yacbud amara almalaa'ika ilaahay malaa'igtuu amraya an yukhrijuu inay ka soo saaraan man kaana yacbud allah halkee ka soo saaraan naarta ka soo saaraan man kaana yacbud allah fayukhrijuuna way soo saarayaan wayacrifuuna waxay ku garanayaan biaahaari sujuudi raadkii sujuuda waxarama allahu ilaahay wuxuu ka xarimay cala naari naarta an taakula inay cunto asara sujuudi raadkii sujuuda fayukhrajuuna waa laga soo saaraya min annaari naarta fakulu ibni aadama ibni aadam oo dhan taakuluhu naaru naartaa cunaysa ilaa asara sujuudi raadka sujuuda mooyaane fayukhrajuuna min annaar baa laga soo saaraya qad imtuxishu iyagoo dhuxuloobay fayusabu calayhim waxaa lagu daadinayaa maau lxayaati biyii nolosha fayanbutuuna waa soo baxayaan kamaa tanbutu sida u soo baxdo alxibbatu iniintu alxabatu haddii la idhaana waa midhka hadhuurka ah alxaba oo la fadxeeyo fii xamiili sayli daad xoorta halka daadku ku xooro ku mooso mooska daadka halka sida uga soo baxdo uma deetana yafraqu llahu ilahi u ka faaruqaya subxaanahu wa tacala min alqada'i bayna alcibaad wayabqa waxa hadhaya rajulu nin bayna aljannati wannaar jannadiiyo naartu dhex taagan yihin wa huwa aakhiru ahli nnaari dukhuulan aljanna wa ahlu naarka ka jannada ugu dambeeya ee soo gala muqbilan wuxuu eegayaa biwajhi wejigiisa qibala naari xagga naartu eegaya waa nin xaggaa loo jeediyey naarta fayaquulu wuxuu yaa rabbi rabbigayo isrif wajhii ilaahay wejigayga ka jeedi cani naari naarta faqad kashabanii waxa i gubay riixuhaa ee, urteedii wa axraqanii waxa i gubay dakaaha kuleelkeedii ilaahayow ee, urteedii xumayd iyo kuleelkeedii baa i dhibaye ilahay iga jeedi fayaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa hal casayta ma laga yaaba in fucila dalika bika haddii sidaa lagugu sameeyo oo sidaa laguu yeelo an tas'ala gayra dalika inaad wax kala weydiisato dabiicaddii bini aadamka ilahayna tusaya ballan baa laga qaadaya ma laga yaaba inaad wax kalena weydiiso fayaqulu wuxuu leha laa wacizatak cisadaada iyo sharaftaadan ku dhaartaye haba sheegin xaasha dib ku weydiin maayo fayucdi allahu caza wajal fayucdi allaha caza wajal ilaahay buu siinayaa maa shaa wuxuu doono min cahdin ballana wa miisaaqin iyo ballan la adkeeye wacd la adkeeye buu maraya fayasrifu allahu ilahay wuxuu ka jeedinayaa wajhu wejigiisa cani naari naarta faidaa aqbala bihi marka la qaabilsiiyo cala aljannati jannadii ila kol hadduu naar ka jeestay jannuun buu eegayaa ra'a wuxuu arkayaa bahjataha quruxdeeda sakata wuxuu aamusay maa shaaa allahu an yaskut in alle intii ilaahay la damcay inuu aamuso mudduu ishaye oo in badan buu isxani- isilaalinayey oo islaa ballankii xasuuso wuu ishayn kari waayaya uma qaala wuxuu le yaa rabbi rabbigayow qadimnii ii qadim cinda baabi aljanna albaabkun ilaahay oo i gaadhsii fayaquulu llahu ilahay wuxuu odhanayaa alaysa qad acdayta alcuhuuda walmawasiiq ibni aadanow miyaanad ballan iyo wacad aanad gelin anlaa tas'ala hayra aladii kunta sa'alta wixii aad horey u weydiisay wax dambe inaanad i weydiinayn miyaynaan ballan kala qaadan fayaquluna yaa rabbi laa akuunu yaan ahaanin ashqaa khalqika khalqigaaga ugu guuldarrada badan yaan noqonin ilaahayow fayaqulu wuxuu odhanayaa famaa casayta ey fahal casayta ma laga yaaba in ucdiita daalika tanna haddii lagu siiyo an tas'ala hayrahu haddana inaad nagu laba kacdo oo mar dambe aad kacdo ma laga yaaba fayaqulu wuxuu laa wacizatak ilahay sharaftaadaan ku dhaartaye laa asqaru hayra dalik wax kale ku weydiin maayo waa waa dalabkii ugu dambeeyey fayucdiya rabbahu maa shaaa min cahdin wa miisaaq ilaahay buu la gelayaa wixii ilaahay damcay ee ballan iyo miisaaqa fayuqadimu waxaa loo qadimayaa ilaa baabi aljanna albaabka jannada faidaa balaga baabaha markuu albaabka gaadho fara'a uu arko zahrataha quruxdeeda wamaa fiiha iyo waxa ku sugan min annadrati dhalaala wa suruuri farxada fayaskut waa aamusayaa maa shaa allahu an yaskut muddo ayuu isxejinayaa oo inta badan uu isku celinayaa dalabka fayaqulu wuxuu yaa rabbi adkhilni aljanna ilahay jannadii geli fayaqulu lahu caza wajal wayxaka ya ibna aadam ibna aadanow maa aqdarak ah, maxaa kaa ballan bax badan alaysa qad acdayta alcuhuuda walmawaasiiq miyaad ballan iyo mawaasiiq iyo wacdi la dhigan anlaa tas'ala hayra aladii cadayta ucdiita wixii lagu siiyey waxaan ahayn fayaqul wuxuu yaa rabbi rabbigayow laa tajcalnii hayga yeelin ashqaa khalqika khalqigaaka ugu guuldarrada badan walaak ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay marka horeba inuu jannada geliyo laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa bini aadanka iyo sida markaad hir gaadhaba hir kale uu hortaada uga kacayo ee marka laacaad gaadhaba laac kale kuu muuqanayo wuxuu iigsanayaa inuu shaygaa helo maalinta uu kaa helaabuu kani u dhadhami maayo- dhadhami waayaya dabeetana shay kalunbaa u muuqanaya xataa markaan adduunyada joogno dabeetana ninkan ugu dambeeya culimada qaar waxay leeyihin waa ahlu naarka ka ugu dambeeya laga soo saaro ilaah bannaankuna iga dhig naarta ayuu odhanaya sa bannaanka laga dhigaya ballan baa laga qaadaya laakiin kitaabkeenu wuxuu ka bilaabay in uu bannaankaa joogo oo xagga naarta keliya u jeedo deetana wax saa isugu amaaguuraya iyo ee, qiiqeeda iyo qarmuunkeeda iyo kuleelkeeda ayuu khaadiyaan ka taagan yihi ilaahay maruu iga jeedi cawo badana ninka laga jeediyaabuu taagan yihi ilaahay iga jeedi deetana ballan baa lala gelayaa ma laga yaabaa marka lagaa jeediyo inaad haddana dalab kala keento oo aad dib u laba kaclayso may buu leeya ilaahayow ma nin naar laga jeediya wax kale ku weydiinaya ilaahayow xaasha wax kale ku weydiin maaye iga jeediyu ballan baa laga qaadaya dabeetana waa laga jeedinaya ballankiibaa dabeetana wuxuu arkayaa jannadii iyo muuqaalka iyo nimcada iyo dhalaalka iyo quruxda dadka joogaya farxaddooda muddu is ceshanaya deetana wuxuu leeya ilaahayow qadib oo albaabka jannada ay gaadhsii ya ibna aadam maa aqdarag ibna aadanow ballankaagu xumaa sotaad ballan la gashay maxaad ballanka oo ilaala weyday yaa rabbi laa akuna ashqa khalqik aad buu u dalab wanaagsay ilaahayow ka ummadaada ugu liita ha iga dhigin ee ugu shaqisan ee ugu guuldarrada badan waayo ma laga yaabaa haddii aan taa ku siiyo anlaa tasala hayrahu inaad wax kale weydiinin wax kale ku weydiin maayo ballankii baa laga qaadaya deetana albaabki baa la gaadhsiinayaa iminkaabay ka darantay bidhaan iyo helikaaragtay buu ayuu la qiiraysnaa oo uu isadkayn kari waayey albaabkaabuu taagan yahy ha waa cayaan imika usoo muuqataa iminka waxa weeyaan waa hiikacaya maaha cirku maraya dabeetana wuxuu arkay quruxdeedii iyo farxadda iyo naxariista iyo wax lagaga nooliyey ilahay jannadii geli ilahay wuxuu dhahay wayxaka ya ibna aadam hooggaagii waa kelmadaan loo isticmaalin hoogga xune laakiin waa kelmad gacal cuna oo aan xumayne qofka aad u tudhaysaan la yidhaahdaa wayxag ya ibna aadam maa aqdaraka ballankaaga maxaa ka xun alaysa qad acdayta alcuhuuda walmawaasiiq anlaa tasala hayra aladii cudiita fayaqulu yaa rabbi laa tajcalnii hayga yeelin ashqa khalqika fayadxaku allahu caza wajala minhu ilaahay aad iyo aad buu ugu qoslaya qadiyadda qosolka culimmada qaar way awilaan waxaa dhaha ilaahay subxaana wa tacaala qosolka bini aadan baa leh bini aadamkuna wuxuu ku qoslaa wixii uu la yaabo ilahayna waxba lama yaabo wax walbuu garanaya qolana waxay leeyihin ilaahay sifaba ma leh laakiin labada qodobba waa khalad ilaahay subxaana wa tacaala yaa ugu aqoon badan ee yaqaana rasuulkiisa cid uga aqoon badan miyaa garanaysaa may ciddaa isagaa cid ugu aqoon badan isagaa ku sifeeyey laakiin maxaad odhanaysaa adugu ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu u qoslayo isaga ayaa garanaya qaabka inagu aynu naqaano maaha waayo shay walbaaba qaabkiisunbuu leeyihi waxaynu naqaanaa waxyaalo badan waxa weeyaan sifooyinka shay walba shay baa la sifo ah bini aadanka sifadiisu isagay leeg tahay isagay laayni tahay isagay la meeqaantay ilahayna subxaana wa tacaala sifo uu leeyahay oo gaara weeyaan cidda ilaahay u qoslana waa ciduu janneeyey sabeetana ya'dan allahu lahu ilahay wuxuu fasaxayaa fii dukhuuli ljanna jannada inuu galo fa yaquulu wuxuu ka odhanayaa jannada markuu galo tamanna jeclayso wax wax kal wax qabso tamanna wuxuu kal jeclayso oo bal wax sheego maxaad umaleynlayd jannuu joogaa wax qabsaa la leeyahy ka adduunyada jooga haddii lala wax qabsaana laga lug baxayn oo buugaag buuxinaya iyo cajaladu laakiin nin janno joogaana hadalkeeda daa wax qabso fayatamanaa wuu qabsanaya wax alla wuxuu doono xataa idanqadacad markay go'do umniyatuhu wax alla wuxuu filaya markuu sheego qaala allahu caza wajal ilah wuxuu odhanayaa zid ku darso min kada wa kada shaygaa iyo shaygaana waad ilowday ku darso aqbala ilaahay wuxuu bilaabay yudakiruhu rabbuhu rabbigii inuu xasuusiyeba baleeg waxaa la odhanaya wax qabso waa suu wadayaa wadayaa wadayaa wadaya markay ka soo idlaatay isaga ayuu ilaahay xasuusinayaa kaa miyaad ilowday soodha ilaahay ugu dar kaa kale miyaad ilowday kaana ku darso ilahay baaba xasuusinaya qofka ilahay uu xasuusinayo dee midhna looga tegi maayo wax walba uu sheegaya markii wixii uu qabsaday oo dhan dhammaato ayaa qaala allahu ilaahay odhanayaa laka daalika intaa aad qabsatay anna aan kuugu daray baad leeday wa milihi macahu iyo intaa in la mid ah waa kii ugu yaraa waa kii ugu yaraa ahlu ahlu jannaha waa kii ugu dambeeyey naar soo maray ka ugu sarreeya hadalkiisa daa kuwa ku xiga hadalkooda daa kuwa dhexdhexa hadalkooda daa abi saciid alkhudrina xadiiska dambe wuxuu leeyahy adigu abu hureyra ma waxaad maqashay hal mar haa anigu toban kalaadan maqlay intaad qabsatay iyo toban laabkeed waa la yaab waa nimco ilaahay ka sheekayn karayo waa waxa uu rasuulku ku soo ururiyey markuu si kale u sheegi kari waayey ee maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar haddii wixii ugu yaraaba uu caynkaa yahay oo waxaan ilay arki karin dhagina aanay maqal qalbina aan weligeed kusoo dhicin ilahay waxaa baryaynaa subxaana wa tacaala inaan ilaahay nimcada inaga qadin in ilaahay nimcada inta ugu fiican ilaahayna siiyo in ilaahay jannat lfirdaws alculya ilaahayna geliyo in ilaahay adduun iyo aakhira midna inagu imtixaamin subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa waa sagaal iyo afartan can abi bakr asidiiq radi allahu canhu anahu qaal waxaa laga soo wariyey abubakr asidiiq radi allahu tacaala canhu inuu yidhi inuu ku yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam callimnii ibar ducaaan ducaa ibar yaa rasuul allah adcuu bihi fii salaatii aan ku ducaysto salaadayda gudaheeda qaala waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma allahayow innii anigu dalamtu waxaan dulmiyey naftii naftayda ayaan dulmiyey dulman dulmi dulmigaasoo kasiiran fara badan walaa yakfiru dunuuba dunuubtana ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane cid kale ma dhaafto ee fakfir lii ii dhaaf makfiratan ilaahayow dembi dhaaf ii dhaaf min cindika xagtaada ka ahaaday oo adigu aad igu gallad sheegato warxamnii ilaahay ou ii naxariiso innaka adigu maxaa yeelay anta adiga ayuunba ah alghafuuru allaha dembiga dhaafa alraxiimu allaha naxariista ayaa adiga ah ee xadiidkani waa xadiid ka warramaya ducooyinka salaada lagu ducaysto kuwa ugu muhiimsan saa'ilku waa abubakar mas-uulkuna waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar baa wuxuu rasuulka weydiinayaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam inuu duco baro ducadaana uu ku ducaysanayo salaada gudaheeda marka waxaa muuqata cidda wax weydiisanaysaa qiimaha uu leeyahy waa abubakar asidiiq radi allahu tacaala canhu oo rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaan nebiyada marka laga yimaado cid ka fadli badan aanay jirin nebiyada marka laga yimaado cid ka fadli badan ummaddanna isagu ugu fadli badan yahay gebi ahaanteed marka abubakar wuxuu weydiiyey yaa rasuula allah callimnii ibar ducaaan ducaa ibar adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaatii salaadayda qaala waxau ihi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma allahayow innii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda dulman dulmi baan dulmiyey dulmigaasoo kasiiran fara badan marka waxaa ka muuqata qofka muslimka ahi waxyaalaha ugu muhiimsan ee uu howlgalaa inay tahay salaadiisa iyo wixii naftiisa uu ku badbaadinayay markaasaa abubakar wax kale muu weydiine duca salaadiisa gudaheeda uu ku ducaysta ayuu weydiiyey rasuulkuna wuxuu u dooray ducadan aadka u qaaliga ah ee culimmada macnaysa ay leeyihiin wax ka maqane ma jirto wax ka maqan maba jirto haba yaraate ugu horayn ilaahay isamkiisa ayuu saddex goor ku baryayaa isamkii ilaahay buu ku bilaabay laba isamoo ilaahay leeyeyna wuu ku soo khatimay waana qaabka laynoo amray ducadeennu inay qurux yeelato xardhanaato sharaxnaato waxa lagu xardhaanaa waa asmaada ilaahay walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilahay asmaadiisa ku barya markaa wuxuu ku horraysiya allaahumma ilaahayow oo magacaa leh innii anigu dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey ee waa abubakar abubakar sidiiqoo fadligiisuu caynkaa yahay oo rasuulku lahi calayhi salaatu wasalaam haddii iimaankiisa kafad la saaro ummadda gebigeedana kafad la saaray iimaankooda la rajaxad kafatu abubakar kafadda abubakar baa ka cuslaanaysa ummadda inteeda kale ayaa wuxuu leeyahay dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey dulmigaas waa maxay waxa weeyaan gaboobtalka lagu sameeyo cibaadaadka iyo kagaabinta lagu sameeyo weeyaan waayo waxaynu ogsoonnahay qofku inkastuu dadaalo xaqii ilaahay lahaa ma gudi karo dhammaanteed marka intaa ka dhimanba waa dulmi markaasuu wale wuxuu ku sifeeyey dulman kasiiran aad iyo aad baa naftayda u dulmiyey waxa la yidhaha waa ictiraaf bidunuub dembigii baad ictiraafaysa ad leedahay ilaahay waan qaranaya adiguba haddii qof yari uu dembaabo amaba uu khaldamo qofku u khaldamo oo uu dabeetana uu muran keeno ama uu isku dayo inuu cudurdaarto iyo hadduu dhammaan ictiraaf u idhahdo waxaasoo dhan waan galay weliba waan galabsadaa wax walbood igu samayso labada keebuu qofkaasi u cudurdaaraya ayuu cafeeya maka soo taagan mise kaa qirtay wax wal uu sameeyey kaa qirtay ayaa loo cafiyaya loo dhaafaya marka ilaahay baynu isu hordhigaynaa leyna ilaahayow gaboodfalka yagu waa badan yahay dulmiga yagu waa badan yahay saasuu rasuulku baray calayhi salaatu wasalaam waana tuu ilaahay ku ammaanayay muuminiinta waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha fastakfaruu lidunuubihim ilahay ba xasuustaan markay dembi sameeyaan ama naftooda dulmiyaan dabeetana ilahay waa u dembi dhaafaya marka waxaa uga horaya xadiiska ku jira inaad adigu dembigaaga qirato kow iyo talabaadoo ah walaa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane iyana waa waxdaaniyad ilaahay kelinimada alleh ilaahayow dembi dhaafka waxaa ku keliya oo aan lagu wehelin oo lagula lahayn adiga ilaahayow oo cid kaloo aan idhaahdo ii dembi dhaafi ma jirtee waa keligaa ilaahayow saa ogeed ba axaadiis waxay tilmaantay inuu ilaahay xilligaa yidhaahdo carafa cabdii ana laysa lahu rabbun hayrii addoonkaygu wuxuu ogaaday ilaah kale oo la baryaa oo dembiga dhaafaa inaanu jirin deetana saasuu ilahay dembiga ku dhaafaa walaa yakfir dunuuba ilaa ant waa waxdaaniyadii ee fakfir lii ilaahay u dhaaf makfiratan dembi dhaaf dembi dhaafkaasoo min cindika agtaada ka ahaaday waxay culimmadu ku macneeyaan makfiratan min cindika markuu leeyahay ilaahay uma mutaysta inaad ii dembi dhaafto dembigaygaa ka culus wax la dhaafee adigu galladaada iyo fadligaaga iyo naxariistaada iyo deeqdaada igu dhaaf min cindika waa caynka aniguma mutaysto wax laygu dhaafo lamaan imanin laakiin adigu galladaada igu dhaaf weliya dembi dhaaf keliya ma ahee warxamni naxariisnay raacay waayo haddii dembiga lagaa dhaafo macnaheedu waa maxay waa inaan dembi lagugu qaadin oo aan naar lagu geynin bes haddaan naar lagu geynin jannana lagu geynin maxaad noqonaysa asxaabu lacraaf qolada udhaxaysaad noqonaysaa cadaabta iyo- iyo iyo jannada marka waxa dabeetana aad ku soo khatinto labada isame ilaahay ee munaasibka ku ah innaka anta alghafuuru raxiim maxaad adigu dalbanaysay almaqfira dembi dhaaf iyo naxariis laba isamoo la mid aad keentay ilaahayow adigaa dembigana dhaafa naxariistee dembiga ii dhaaf ina naxariis marka asmaada ilaahay lagu baryayana saasaa la ysugu habeeyaa oo marka ilahay leeyahay ilaahay ducadeeda aqbal waxaad leedahay innaka anta samiicu lmujiib markaad leedahay ilaahay oo gaalada jebi ma keenaysid almaqfira waraxma waayo munaasibku ma aha waxaad keenaysaa asmaada tilmaamaysa awoodda innaka anta alcasiisu alxakiim innaka anta shadiidu alciqaab kolba shaygii la munaasibka ah ayaa lagu soo khatimaa ducada markaad qof leedahay ilaahay deb- ee- ee xanuunka ka dulqaad inaka anta shaafi oo magaca ilaahay ku munaasabka ah ilaaha wax shaafiya ayaad keenaysaa markaad leedahay ilaah cid u naxariiso arraxiim wahaakada haddaba halka laga ducaysanaya waa bartee salaadan ku ducaysanaya waa abubakar yidhiye waa bartee waxay culimmadu ku isku raaceen bilijmaac inay tahay sa- ee, atixiyaadka ugu dambeeya markaad dhammayso atixiyaadka iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam salligiisa markaad ku sallido ayay ducadina ku xigtaa ducooyin badan oo qaarna rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay qaarna uu inoo sii daayo yidhi falyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayhi ducaa waxa uu jecel yahay ha doorto ayaa halkaa ku jirta oo waa xilliyada ugu muhiimsan salaadana laba xilli baa ugu muhiimsan oo la ducaystaa waa xe- waa marka la sujuudsan yahay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbii wa huwa saajid addoonku wuxuu ilaahay ugu dhowiyey markuu fooda dhulka ugu hayo ee ilaahay madaxa dhulka u dhigo ayuu alle ugu dhowiyey iyo markaa uu atixiyaadka kusii jiro ee uu ducaysanayo labadaa xillibaa ducada inaad badsato loogu talagalay xilliyada kalena way jiraan rukuucdoo kalena lama ducaysto ilaahay ammaantiisa loo gaar yeelaa can ibni cabaasin ibni cabaas waxaa laga wariyey ana rafca sawti bidikri ana rafca sawti codka oo kor loogu qaado bidikri dikriga alle xiina yansarifu nnaasu dadku markay ka soo jeestaan min almaktuubati salaada faralka ah kaana calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam arrintaasi waxay jirtay xilliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdillahi bni cabbaas asarkan mawquufka ah xagga hadalka mawquufka ka ah xagga sheegiddana marfuuca ka ah ee xilligii rasuulka uu rafciyey wuxuu tilmaamayaa sunno jiray xilliga oo berigii dambana yaraaday waa maxay sunnahaasi dadku markay salaamo naqsadaan ee salaada waajibkaa laga baxo ee la galo dikriga ilaahay in kor loo qaado koruqaadkaasina wuxuu ahaa koruqaad aan aad u dallacnayn oo aan lagu tashwiishinayn dadka tukanaya waayo haddii masaajid kor wada qaado waxaa dhacaysa inuu masaajidka ugaamo oo ciddii salaadu ay ka tagtay ama ay ragcada ka tegeeni waxay akhriyayaan garan waayaan laakiin rafcu sawti uu sheegaya waxa weeye in yaroo qofka la maqli karo un marka masaajidkii jamca weyne ku tukanayo oo qof walba dikriga astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah uu ismaqashiiyo waxa dhalanaya cod ballaadhan codkaasaa caaisha waxay lahayd in salaada laga baxay waxaanu ku ogaan jirnay dikrigaanu maqli jirnay laakiin dikrigaa la maqlayaa ma aha mid magaalada hareeraheeda laga soo maqlayo ee masaajidka koonihiisa ayaa laga maqlayay marka wuxuu inoo tilmaamaya cabdillahi bni cabbaas haddii dikriga kor loo qaado inay tahay sunnihii xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay saxaabada iyo rasuulkuba ku dhaqmi jireen waana sunno la- loo baahan yahay in la muujiyo oo la soo nooleeyo oo innaga xaggeena waxa weeyaan waay waa la wada siraystaa dikriga hoos baa la wada dhigaa laakiin waa sunne inaad kor u tidhahdo astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah adoon hor aadna u odhanayn si aan dadka kale aanad u khalkhalin can ibni cabaasin ana rafca sawti codkoo kor loo qaado bidikri dikriga kor loogu qaado addikr ashaa ku jirtaa waa cahdiya ama waa aljinsiya waa dikriga laysla yaqaano ee salaada kadib la dikriyo ee ah istakfirullah saddex goora iyo ducooyinka udhexeeya iyo saddex iyo soddon alxamdulilah iyo saddex iyo soddon subxaan allah iyo saddex iyo soddon allahu akbar iyo wixii la mid a xiina yansarifu naasu dadku markay ka soo jeestaan min almaktubati salaada faralkaa kaana arrinkaas wuxuu jiray calaa cahdi rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam haddii lagu idhahdo shaygaasi xilligii rasuulku u ahaana macnaheedu waxa weeyaan rasuulkaa nagu ogolaa waayo haddii aanay sax ahayn wuu diidi lah oo wuxuu odhan laha joojiya kor ha looma qaado hoosu dhiga wa can cabdillahi bni cumarin yaquulu waxa uu leeyahy cabdillahi bni cumar samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh kullukum dhammaantiin raacin waxaatiin raaci mas-uul baatiin mid wax loo dirtay ilaaliye wa kullukum dhammaantiinna mas-uulu waa mid la weydiinayo can raciyatihi wixii loo dirsaduu ilaalinayay ayaa la weydiinaya alimaamu imaamku raacin waa raaci iyo ilaaliye iyo mas-uul wa mas-uulun waxaa laga waraysan doonaa can raciyatihi raciyadiisi iyo cidduu u talinaya la raacsaday ayaa la weydiinaya warajulu ninkuna raacin wuxuu ka yahay ilaaliye fii ahlihi ehelkiisa wa mas-uulu waa la weydiinayaa can raciyatihi walmar'atu gabadhuna raaciyatun waxay raaci ka tahay oo loo dhiibtay oo ay ilaalinaysaa fii beyti sawjiha guriga ninkeeda wa mas-uulatun can raciyatiha wixii loo dirtayna waa laga waraysan doonaa waalkhaadimu shaqaaluhuna raacin waa waa mas-uul la raaciye wax oo loo dirtay fii maali sayidihi xoolaha sayidkiisa ninka dirtay wa mas-uulu waana la weydiin doonaa can raciyatihi qaala waxa uu leeyahy raawigu waxasibtu waxaan filayay an qad qaala inuu yidhi ibnu cumar warajulu ninkuna raacin wuxuu mas-uul ka yahay fii maali abihi xoolaha aabihi wa mas-uulu can raciyatihi wa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiiskan oo xadiis cabdillahi bni cumar warinayo waa xadiis aad u qiimo badan culimmadu waxay dhahdaan waa xadiisu raciya xadiiska raciyadda ayaa la ydhaahdaa wuxuu xadiisku ku bilaabayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ka warramaya ummaddu inay wada mas-uul tahay oo cid aan mas-uul ahayn baana jirin qof kastaa waa mas-uul waxbuu ilaaliyaa waxbaa laga waraysan doonaa ka ugu sahlan ee aan waxba gacanta ku hayni naftiisuu raaci ka yey sidaa ogeed baa rasuulku wuxuu ku bilaabay cumuum kullukum dhammaantiin markaa cidda lala hadlaya waayo waa saxaabadii xilligaa joogtay laakiin wuxuu hadalku ku dhacayaa dhammaan muslimiinta ee qof kastoo muslimi waa raacin waa ilaaliye wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waxa uu ilaalinayana waa la weydiinayaa markaa way kala duwanaanayaan maxay ka siman yihiin inay wax wada ilaalinayaan laakiin waxay ilaalinayaani way kala badnaanaysaa oo qofbaa naftiisa mas-uul ka ahaanaya mid baa caa'ilad mas-uul ka ahaanaya mid baa magaalo iyo dal iyo waddan mas-uul ka ahaanaya mid baa ilaahay diinta mas-uul uga dhigay mid buu uga dhigay ummadda gebigeeda mid baa waxa weeyaan mas-uuliyaddaas sii korayso kolba kor u socota ee laakiin waxaa la tilmaamayaa uun qof hadhow odhan kara anigu cidna layma diranin mas-uul lama ihi laymana waraysan doono ayaan jirayn ma waa yahay marka maxaa uga horeeya qofka naftiisa mas-uulka ka ah maxaa la weydiinaya isaga waxaa la weydiinaya siay axaadiista kale tilmaamayso afar arrimood lan tazuula qadama cabdin xataa yus'ala can arbac gomadiisu iyo cagtiisu ma dhaqaaqayso ilaa afar shay la weydiiyo can cumrihi wa can shabaabihi wa can cilmihi wa can maalihi afar shay baa qofka la weydiiyaa waxaa la weydiiyaa cumrigiisa guud ahaan muxuu ku soo qabtay ma daacada ilaahay mise ilaahay cisyaankiisa ma alluu ugu dhowaanayay mise alluu kaga fogaanayay ma wax ilaahay jeceliyey mise wax ilaahay necabiyey waa cumrigiisa guud ahaan iyo cumriga in ka midoo ka labaadoo waa can shabaabihi xilligu dhallinyarta ahaa da'yarta ahaa ee xamaasada iyo shajaacada iyo geesi wax walba uu iyo awoodda iyo jidhka iyo maskaxda uu hayay ayaa si gaara looga warraysanayaa ma daacada alluu ku qaatay mise macaasida ilaahay iyo cilmigii ilaahay siiyey in yar iyo in weyn maxaad kaga camal fashay mase gudbisay waxaad gudbin karaysay maalkana waa la weydiinaya ka ugu dambeeya ahoo maxaa la weydiinayaa laba jiho siduu kugu soo galay iyo siduu kaaga baxay dhinac keliya maaha sideed ku kasbatay xoolahan ma dariiq xalaala mise mid xaaraana xageed ku bixisay ma meel aan la ogol yahay mise meel aan ilaahay ogolayn xageed ku bixisaan la weydiinaya hadduu ka jawaabo oo ilaahay subxaana wa tacaala adduunkii ku asturay aakhirana waa ku asturaya hadduu adduunkii ilaahay subxaana wa tacaala aanu asturin oo aanu dariiqa saxdaa gacanta ku haynin waxa weeye markana lagu asturi maayo markii sidaa guud la sheegay goorta la weydiinaya waa goorma wa mas-uulu can raciyatihi waa yowma alqiyaama waa maalinta qiyaame ee gaal iyo islaamba la waraysanayo waliba see loo waraysanayaa biduuni turjumaan afceliya ma jiro cid kaa afqaadaysa ma jirte ilaahay baa keligaa kula hadlayo ku weydiinaya ilahayna wuxuu odhan waqifuuhum innahum mas-uuluun gaalada marka la joojinayo joojiya waa la weydiinayaa qur-aankuna wuu sheegay marar badan in la- layna waraysanayo wax badanna layna weydiinayo markuu rasuulku sidaa guud u sheegay u yihi cid walba waa mas-uul ayuu haddana qaar ka mida si gaar u sheegaya maxaa sida gaarkaa looga sheegayaa soo kuwa ku guda jira hadalka guud marka lagaa qof walba waa mas-uul dhammaan way ku wada jiraan kuwan la sheegi doonaa laakiin waxaa si gaara loogu sheegayaa in la tilmaamo ahamiyadday leeyihin oo aysa sii ogaadaan alimaamu raacin imaamku waa raaci alimaam maxaa looga jeedaa waxaa culimmadu ay ku tacriifiyaan waa imaamu lumma ummadda madaxweynaheeda iyo khaliifkeeda iyo u taliyaheeda weeyaan imaamka salaaduna wuu soo gelaya waayo imaamka salaadu mas-uuliyaddiisu waa juzi waa gobol waa intaa masaajidka joogta kan imaamkuna waa intaa isagana hoos timaada oo waa laga mas-uuliyadoodo mid walba wuxuu leeyahay raciyad gaara midba waxbaa laga rabaa imaamka salaadda waxaa laga rabaa inuu raciyaddiisa ilaaliyo oo uu salaada ku dhiirigeliyo oo wanaagga u faro oo xumaanta ka hor istaago salaada uu xaaladooda iyo duruuftooda qadariyo tafaquduu ka warhayo wixuu kaga warhayn karayo imaamka guudna waa ka xadiisku ku wajahanyey waa ka ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam hadduu hagaago in toddobada loo hadhaynayo uu ka mid yahay haddaanu hagaaginoo ummadda uu kharibana inuu yahay kuwa ilaahay subxaana wa tacaala aanu sarfan walaa cadlan midna ka aqbalaynin ayuu ka mid yahay maxaa markaa isaga saa loogu sheegayaa waxaa loogu sheegayaa mas-uuliyad buu hayaa mas-uuliyaddaa uu hayaa maxay koobsanaysaa mid caafimaad qaba mid xanuunsanaya mid daayar mid gaboobay mid cilmi leh mid aan cilmi lahayn noole iyo ma noole ee mid caqli leh iyo mid aan caqli lahayn waxaasoo dhan mid baahan iyo mid aan baahnayn intaba isagaa ila isa saaray hadduu markaa albaabka ka xidho oo aanu warkoodaba haynin waxna ka ogayn maslaxadoodana u soo taagnayn qiyaamaha waa lagu helaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa imaaradani adduunyada waxa weeyaan waa shay dhalaalaya madaxtinimadu iyo masabka iyo jagadu maalinta qiyaamana waa khizyun wa nadaama waa hoog iyo murugo qoomamo yaa laytani maxay ugu watay waayo maslaxadda nafteennaba way adagta inaynu ka war hayno marar badan baa naftaa dayacmaysa oo awaamirtii ilahay baad ku toosinayn markaasaad isa saaraysaa toban milyan ama shan milyan maamulkood dad anaa u talinaya haddaad ogaan lahayd waad ka wardilayd sayidina cumar muxuu odhan jiray low casurat baklatu fi lciraaq lakhashiitu an yasaluni naahu lima lam tusawi laha ariiq haddii baqali ay ku turunturooto ciraaq in qiyaamaa la weydiyo la dhahdo maxaa dariiqa ugu hagaajin weyday ayaan ka baqanaya qiyaamaa la weydiiyo baqasha waa xayawaan bani aadam maxaad u malay ka waxa laga yaabaa isna intuu albaabka iska soo xidho ina la yidhaahdo cidina lama kulanto cidna uma soo dego cidna ma arko maalinta arbacadu cid arkaa ilahay maalinta arbacadii kaa saaraysa lixdii kale yaa u talinaya lixda kale yaa u talinaya waxay odhan jireen umaradii muslimiintu ayi ma ayi ma ayi waalin mas-uul kasta oo ummadda kadinka ka soo xidhaa ilahayna subxaana wa tacaala macuunadiisu ka xidhaa ilahay kaalmadiisu ka xidhanaya ka kadinka u fura ilahay goor walba kaalaya cabashadiina keena waxaa ka tabanaysaan keena ilahay baa naxariistiisa u fura oo ilahay baa waafajiya isna toban gaar buu iska dambaysiinaya walaheed waa qadiyad la yaab leh wey alimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi ciddaa la raacsaday ee u taliyana waa la weydiinayaa mid walba kii baahna kii aan baahnayn kii xanuunsan mid walba oo laga waraysanaya maxaad u malayn qoys baana dhammayn karayn warajulu ninkuna raacin waa nin loo dirta waa mid la wa- raacin waa ilaaliye fii ahlihi ehelkiisuu ilaaliye ka yahay wa mas-uulu can raciyatihi muxuu raciyaddaa ugu yahay muxuu mas-uul kaga yahay ee laga waraysanaya wuxuu mas-uul ka yahay a- diintooda iyo adduunyadooda diintooda inuu ilaaliyo wixii alla u dhawaynaya wixii alla ka fogeynaya cilmigooda iyo camalkooda siday diinta ugu camal falaan siday salaada u ilaaliyaan siday bay khayraadka ugu fogan yihin iyo adduunyadooda kab iyo kalin waxay u baahan yihin waxay cunaan iyo waxay cabbaan arrimaha noocaasa midna mid in loo dayaca maaha laakiin inagu sibaynu u dheelisanahay waxa ugu badan inaan itimaamka saarnaa waa intii adduunyada maxay xidhanayaan xaggey gelayaan maxay huwanayaan maxay cuni doonaan maxay cabi doonaan laakiin waxa daran waxa ka daran aakhiradiisa iyo diintiisa waayo hadduu maanta gaajoodo waxaa laga yaabaa inuu caawa wax cuno oo aanad waxba adugu haynin waxbana aan ka agranayn laakiin haddii dariiqa allahu ka leexdo wuxuu noqonayaa xadabi jahannam xaabadii jahannamuu noqonayaa hadhowna isma sheeganaysaan dee inaad taa adduunyada khalkhaliso oo iyada lafteedaa dayacdaana waa dembiyada waaweyn kafaa bilmari isman an yudayica man yacuul qofka waxaa dembi ugu filan inuu dayaco cidda ilaahay u dhibtay oo arsaaqadoodii uu waxba sii imaartay biilkoodii uu uga adkaan waayo u shago tegi waayo u foof tegi waayo ilaahay subxaana wa tacala waxuu weydiin waayo ama waxa yare loogu soo dhiibo uu baabi'iyo iyo balwad ku baabi'iyo walciyadu billah waa la weydiinaya oo iyaguna bogi iyo beerku isku dhegan yahay isaguna laga yaabo inuu waxyaalo badan isku qiijinayo uu leeyahay kana waa kii hebel loodhan jiray kana waa noocan waxna waa la isku wada gubayaayo waa xabadii iyo xashiishkeedii iyo dabeetana waxa weeyaan qiyaama la weydiinaya waxyaalaha ugu daran la weydiinaya weeyaan dayacaad ka weynna ma jirto wixii alla kuugu soo geliyey cidduu kuugu soo dhiibay inaanad gacanta ka gaadhsiinine adugaa dhexda u fadhiisato walmar'atu gabadhuna raaciyatun waa ilaaliso fii beyti zawjiha guriga ninkeedaa loo dirtay wa mas'uulatun can raaciyatiha xadiiska wuxuu tilmaamaya xasri waa lasoo koobay gabadha maxaa loo dirtay waxaa loo dirtay inay baarlamentarian noqoto baarlamaanka gasho la fii beyti zawjiha bes inay wasiirad noqoto inay banaanka maxaan ku dhahda ay ololayso xisbu fulaan u ololayso la fii beyti zawjiha keliya ayaa loo dirtay waa halkay ilaahay u abuuray waa halkay wax ka keeni karto waa halkay wax ka soo eh, maarata hoynayso guulo waaban bay ka soo hoynaysaa awlaad bay soo saaraysaa rag iyo dumarba ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa ku toosan ummadda bulshada hoosta ka soo dhisaysaa haani guntay ka tolontaa haddii gunti aad hawl kale u dirto xaggey ka soo tolmaysaa ma tolmayso haddii gunti yar ka dalooshana haan laguma yidhaahdo mana noqonayso waxay ugu talagelayaan gaaladii iyo waxyaalahaasi markay islaantii guriga ka baxdo inaynaan guntaba ka tolmin oo aan waxba inoo hadhin ayaymarkaa rasuulku wuu soo koobay fii beyti zawjiha bay raaciyad ka tahy wamas-uulatu can raciyatiha waxaa loo dirtayna waa la weydiinaya markaa maxay mas-uul ka tahay waxay mas-uul ka tahay gurigii laftiis iyo maalka dhex yaalla iyo awlaadda iyo nafteeda afartaa shay weeyaan nafteeda inaa ilaaliso oo ilaahay diintiisa ku ilaaliso xaqa sawjkeedana ay ilaaliso awlaaddiisi ay ilaaliso tarbiyadoodii maadaama iyadoo ay uga dhowdahay in badanna ay wakhti ku qaadato iyadoo ay la joogto oo ay cid walba uga dhowday maalka guriga u dhex yaallana bilmacruuf ay ku ilaaliso haddii maxaan ku dhaha wax uga baahatana wax kooban ay ka isticmaasho haddii kan lasiisa ugu ilaaliso in yaro sadaqadana waa loo ogol yahay qofka dee soo hor istaaga guriga ee miskiinka ina wax ka siin karto sharcigu waa u ogol yahay waxaan dhabarjab ku ahayn xoolihii guriga yaallay iyo guriga laftiisa cid aan u ogolayn ninkeedu inaanay soo gelin karin oo aan gurigu noqonin dee meel iska furan waa boqortooyadii ninka waa meeshuu mas-uulka ka yahay cidduu ogol yahay baa gelaysa cidda aan u ogolayna ma gelayso laakiin lama odhan karo waa gurigii tolko waa la wada leeyey la lama wada laha nin baa la guriga isagaa ku ogolan kara isagaa ku diidi kara laakiin heblaayo guriga tolkay diidaayo hebel iyo hebel bay ka soo celisay la hadduu idhahdo hebel ma soo geli kara ma soo geli kartid ha amar waa waxa weeyaan waa dawladdiisi isaguu lahaa dawladduna hadday amar soo saartay lama jebin karo walmar'atu raaciyatin fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raaciyatiha waalkhaadimu shaqaalaha rag iyo dumarba shaqaalaha guriga ka shaqeeya hadduu rag yihiin hadday dumar yihiin raaci wuxuu raaci ka yahay fii maali sayidi guriga oo kaliya maaha meherada hadduu ka shaqeeyo ciddii shaqaalaaba wamas-uulan can raaciyati shaqaalahana shaqada waxbaa loo qadaraa waxbaa loo qeexaa la ydhaha shaqadaadu waa intaa awood waxaad leedahay intaa awood baa la siiyaa intaana awooduma liidi ciddaa kaa saraysaa leh marka awooddiisa waa inaanu ka bixin waa inaanu intii la siiyeyna ka gaabin markaasaa la odhan karaa mas-uuliyaddiisi uu ka soo baxay qiyaamahana wuu ka jawaabi karaya wuu ka jawaabi karaya wuxuu kaloo kusii laday waxaan filayey inuu ibnu cumar yidhi warajulu ninkuna raacin wuxuu mas-uul ka yahay uu ilaalinaya fii maali abihi xoolaha abihi wa mas-uulan can raciyati waa hadduu yahay wiil yar oo aabihii gacanta ku haya oo xoolaha aabihii gacanta ku haya isna xoolaha aabihii waa loo dirtay wa kullukum raacin ha mar labaad buu rasuulku soo celiyay calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin mas-uul baatiin kuwan oo keliya mas-uuliyiin hamoodina innaga marka mas-uuliyadda soo qaado mid wasiira mid baarlamentari ah mid madaxweyne ah ee oday imaartay qabiil kaaba qabiila mid kale waxyaalahanase soo qaadna la wuxuu rasuulku tilmaamayaa in mas-uul la wada yahay lakin alle kale mas-uuliyad batee wakullukum dhammaantiin raacin wakullukum mas-uulun can raciyati can anas ibni malikin radi allahu canhu yaquul anas wuxuu lahaa kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sala allahu aleyh wasalam ida ishtadda albardu qabowgu markuu darnaado bakara waa dadejin jiray bisalaati salaada waida ishtadda alxaru kulaylku markuu darnaadana abrada bisalaa salaada waa qaboojin jiray yacni aljumca jumcaha ayuu qaboojin jiray ee xadiiska anas wuxuu tilmaamayaa ee imaamka salaada ummadda tukiyaa inuu xaaladda qiimeeyo duruufta kolba jirta inuu qiimeeyo oo marka qabow jiro iyo markuu kuleel jiro roob markuu jiro oo ummaddu ay ku dhibtoonayso roobka iyo marka aanay jirin inuu xaaladda qiimeeyo deetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnihiisi buu inoo sheegaya oo wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ida ishtadda albardu qabowgu markuu darnaaday ummaddu qarqarayso bakara bisalaa salaadda waa dadejin jiray laba macno ayaa halkaa ku jira macnaha hore waxa weeyaan waa maxay salaadda la dadejinaya waxa weeyaan laba qowl bay culimmadu ugu ay ugu kala tegeen qowlka hore wuxuu odhanayaa salaadda la dadejinaya waa duhur qolo kale waxay leeyihin maya waa cishaa'i labada qowl marka aada ugu fiirsatana ka in la dedejiyo u habbooni waa salaada cishaa'i waayo haddii dhulku qabow yahay duhurku waa muctadil qabowna maaha kulaylna maaha waa xaalad caadiya dedejina kaagama baahna kollayba dadku qarqari maayaan inta qaalibkaa laakiin marka qabowgu jiro xilliga la qarqaro ee guryaha hore lagu ordaya waa xilligee waa cishaa'i qowlkaasaa u dhow dedejinta la sheegayana waa noocee ma wakhtigii salaadoon soo gelin baa la tukanaya xaasha wakalla maya laakiin waa maxay salaada xilliyadeedu wuxuu leeyahay bilow iyo dhammaad iyo inu dhaxaysa marka wuxuu ka tukanayaa salaada awala waqtihaa xilliga ugu horeeyay soo gasho ayaa la eedaamaya markiibana waa la tukanaya taasi waxay u dan tahay dadka qarqarhaya ee dhaxamoonaya ayay dan u tahay inay dhaqso u tukadaan dabeetana ay kala carraabaan haddii dib loogu sii dhigana aad bay ugu rafaadayaan waxaanay ku xidhan tahay dadkii se usoo xaadiraan oo rasuulku salaada cishaayo wuxuu tixgelin jiray ummadda hadday soo xaadiraan gooror u tukan jiray hadduu arkay inaana weli soo xaadirno wuu sugi jiray intay soo xaadirayaan waa xilliga caadiga in qabowgu jirin laakiin markuu qabowgu jiro waxa habboon in loo dedejiyo oo hore laysaga tukado waida ishtadda alxaru kuleelku markuu darraadana abrada bisalaa salaadda waa qaboojin jiray siduu qaboojinayaa wuxuu qaboojinayaa xilligeedu dib u yar dhigayaa oo xilliga ugu horey tukan maaye waxoogaybu dib u dhigayaa inta walwalku soo dhacayo ee waxoogay leer yaroo qaboow imanayso ilaa kowda meelaha waa gaadhsiinaya ee salaada la sheegayaana waa salaada duhur oo dabcan ta jimcanada ay la waqti tahay qowlka saxdi waa kaa in duhurka iyo jimcuhu ay isku waqti yihiin markaa qowlkaasi isagu qolna duhurka yidhahdeen qolna jimcaha dee laba waqti ma kala aha walow jiro qowl odhanaya jimcuhu waqti gaar uu leeyahy oo isaga ku gaara laakiin waxay culimmada badankoodu ay u xoojinayaan in duhurka iyo jimcuhu ay isku waqti yihiin sida waxaa loo qaboojinayaana in dib loo dhigo oo ummadda inta kuleelku ka jabayo la yardaayo oo iska soo maydhmaydhaan iyaga laftoodu ee soo dhacda dabeesha walwalka la yidhaahda markay yar qabowdo salaada la tukiyo dee haddii waxyaala kaloo lagu qaboojiyo la heri karin waa la qaboojinaya oo masjidku hadduu leeyahay hadduu leeyahay marwaxayo caadiya ama uu leeyahay baalkii kale uu leeyahay waxa weeyaan ac uu leeyahay waa lagu qaboojin karaa iyada lafteeda markaana xilli caadiya la iska tukanaya waayo xaalad caadiya lagu noolyahy marka waxaa lagaga dayanayaa un rasuulka calayhi salaatu wasalaam in dadka musalliinta ah xaaladooda la tixgeliyo can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaal jaa waxa yimid rajulu nin walxaal annabiyu nebigu sala allahu alayh wasalam yakhtubu uu khudbadaynayo annaasa dadka u khudbadaynayo yowma aljumcati maalin jimce faqaala waxa uu rasuulku yidhi asallayta yaa fulaan war hebelow ma tukatay qaala laa buu yihi maya qaala wuxu uhi qum istaag oo farkac tuko ee xadiidka jaabir bni cabdillaahi wuxuu tilmaamayaa khudbadda jimce iyo khadiibka waxa loo ogol yahay iyo qofka soo gala masaajidka waxa looga waxa looga baahan yahay ee khadiibka isaga waxa looga baahan yahay dadkan uu u khudbadaynayo inuu xaaladooda ka warhayo oo kii gaboodfal ama gaabis amaba uu ku arko galdaloolo inuu tilmaami karo waanay u bannaantay isaga inuu la hadlo ma'muumiinta iyaga laftoodana way u bannaantay inay imaamka la hadlaan laakiin waxaan bannaanayn iyagu wada hadlaan oo idaa qulta liakhiika walimaamu yakhdub ansit faqad laqowta haddaad walaalkaa ku tiraa war aamus imaamkiina khudbadaynayo laqwi baad ku dhacday waad ka mashquulshay khudbaddii maad dhegaysanin wanaaggaa aad fartay dembi buu ku keenay waad aamusaysaa laakiin waxaa kuu bannaan inaad la hadasho imaamka isna wuu kula hadli karaa sida xadiidka soo socdaana uu tilmaamayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo khudbaynaya ayaa nin baa soo galay ninkaas waa sulayk ibnu salaka alkhadafani waa saxaabi macruuf oo la yaqaano oo khadafaan ka tirsanay qabiilka la yidhaah ayaa wuu soo galay nebigoo khudbadaynaya calayhi salaatu wasalaam maalin jimce deeta waxaa laga yaabaa inuus yidhi khudbadda dhegayso deeta wuu fadhiistay muxuu ilaabay wuxuu ilaabay taxiyatulmasjid ayaanu tukanin wuxuu ka tegay waa taxiyatulmasjid deeta rasuulku waa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam asallayta yaa fulaan waar hebelow ma tukatay halkaa waxaa ku jira macno aad iyo aad u qaaliya rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka wuu taagnaa wuu khudbadaynayay hebel markuu soo galayna wuu arkayey ilaa markuu fadhiisanayna wuu la socday haddana su-aal buu weydiinaya war hebel oo ma tukatay waxa la ydhaha waa tasabut waa ta'akud waa hubsiimo iska hubsanaya qofka laguma qaqabto qofka haddaad ku qababto un salaad ma tukanaysid waad iska fadhiisanaysaa jaahil baad wax- waxaas waa cilmi daro qofka waa inaad iska hubisaa waa laga yaaba inaa duruuf gaaraba uu leeyahy waa laga yaaba inaanu cilmiba lahayn waa laga yaaba inuu ilowsanaa kun duruufood baa iman kara qofka layskugu- laguma bilaabo waa la hubsadaa rasuulku wuxuu weydiiyaa sallayta yaa fulaan casharkaasaa layna siinaya qof halkaa fadhiya aragtay salaaddii oo lagu jiro baryahaaba taariku salaaya tahay waan kusii arkay ha kaa muuqata baryaha laa waxaway arrinkaas ma habboona waxa weeyaan qofka waa inaad weydiiso waar hebelo masaajid kale kusoo tukatay ma masaajid kale kusoo tukatay ma maxaa tahay ma musaafir baa tahay waa sidee maxaa jira maxaa kaa reebay salaadda waa inaad tidhahdaa laakiin qofka inaad ku bilowdaa wax laga fiican yahay qaala laa buu ihi yaa rasuul allah ma tukan waxaad tilmaami karaysaa xaadisada oo keliya maaha laba laba saxaabi ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo duulaan ku ku socda ayuu ka baxay salaaddii subax wuxuu arkay laba saxaabi oo halkaasuu kala taagin wuxuuhi maa baalukuma alastuna muslimiin war maxaa idinku dhacay miyaydaan laba qofoo islaam ahayn laba su-aalood buu weydiiyey maxaa idinku dhacay miyaa islaam yaa rasuul allah waxaanu kusoo tukanay degaankii halkaan halkaanu deganayn deetana wuxuu ihi haddaa halkiina kusoo tukataan lagu ogaaday inay markaa cudurdaar leeyihin oo bartay deganaan koonaha ciidanka kusoo tukadeen deetana ay yimaadeen oo jamcii lagu jiro marka halkiina kusoo tukataan ay timaadaan la gala jamacana ta daba sunna idin noqonaysa marka qofka waa la iska hubinaya qaala laa buu ihi yaa rasulallah maan tukan qum farkac buu ihi kacoo tuko axaadiista kale waxay ku dartay watajawaz fiihima oo soo gaabi laba ragcadood khudbad baa socotee si aad khudbadda uga faa'iidaysato laba ragcadood oo gaagaaban ee tuko saa awgeed waxay culimmadu soo qaataan laba shay bay ka soo qaataan waxay kow ka soo qaataan qofka soo gala salaad ee khudbaddii jimco oo la khudbadaynayo inaan taxiyatu masjidka laga dhaafayn sida imaamu shaafici iyo imaam axmed ay ku tegayaan imaam maalik iyo abu xaniifa waxay leeyihin way ka dhacaysaa oo waxay deliishanayaan waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun marka qur-aanka la akhriyayo dhegaysta laakiin waxa lagu uhi waa daliil caama qur-aan baa la akhriyay baa taagantihin annagu khudbad baanu ka hadlaynaa waa khaas daliil caama iyo mid khaasana ka khaaskaa baa la horaysiinaya waana laga garjoogaa haddii qofkuu soo galo wuu iska tukanaya wuu iska sunnaysanaya waxay kaloo culimmadu u daliishadaan salaada sunnahaye inaanay limid keliya lahayn inaanay xadidnayne mid dheer iyo mid dhexdhexaada iyo mid gaaban baa yeelan karto can anas ibni maalik radi allahu canhu qaala waxa uu ihi asaabat innaasa dadka waxaa ku dhacday sanatun abaar calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam xilligii rasuulku dadku waa abaaraysteen fa baynamaa waqti annabiyu nebigu sala allahu aleyh wasalam yakhtubu uu khudbadaynayo fii yowmi aljumca maalin jimca uu khudbadaynayo qaama waxaa istaagay acraabiyun nin acraabiya oo reermiyaa istaagay fa qaala waxa uu yihi yaa rasuula allah halaka almaalu xoolihii waa madheen wa jaaca alciyaalu awlaaddina waa gaajootay fadcu llaha lana ilaahay noo bari farafaca yadayhi rasuulku gacmaha ayuu kor u qaaday sala allahu alayh waalihi wasalam wamaa naraa fi samaa'i samadana kumaanaan arkayn qasaca gobol yar oo daruura fawaladii nafsii biyadii buu leeyahy anas ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye maa wadacahumaa rasuulku ma dejinin gacmihii xataa saara ilaa uu soo kacay asxaabu daruur soo kaceen daruuraa soo kacay amhaala aljibaali daruuro yaryar maaha waa daruuro buuraha laaleeg amhaala aljibaali weynaan waxay ka qabaan buuraha leegi uma dabeetana lam yanzil can mimbarihi rasuulku mimbarkiisa kamuu soo degin xataa ra'aytu ilaa aan arkayo almadara roobkii oo yataxaadaru ka soo daadanaya calaa lixyatihi yataxaadaru ku soo daadanaya calaa lixyatihi sala allahu alay wasalam rasuulka garhkiisa ku daadanaya famudirnaa waana la roobeeyey oo roob baa noo da'ayey yowmanaa daalika maalintaydaasu noo da'ayey wa min alghadi sabtidiina waa noo degay- noo da'ayey wa min bacdi alghadi axadiina waa noo da'ayey waaladii yaliihi isniintii xata aljumcati alukhraa ilaa jimcihii kale toddobaad ayuu isugu bixiyey wa qaama dalika alacraabi acraabiga laftiisaa jimcii daba kacay aw qaala kayruhu ama mid kalaa buu ahaaye faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah tahaddama albinaa'u dhismayaashii waa burbureen wara- wagaraqa almahlu xoolihiina waa qarqoomeen fadcu llaha lana ilaahay noo bari ha waa mar labaadkii farafaca yadayhi gacmihiisii buu kor u qaaday haddana wa qaala wuxuu uhi allaahuma allahayow xawaalaynaa hareerahayaga walaa calaynaa ilaahay korkayga ka ilaali famaa yushiiru biyadihi rasuulku kuma tilmaamo gacantiisa ilaa naaxiyatin min asamaa dhinac samada ka mida ma tilmaamo ilaa hadduu farta ku fiiqana infarajat waa faydmaysay wa saarat almadiina madiini waxay noqotay mila aljawba xayndaabka oo kale xayndaab saa u xayndaaban maxaa ku xayndaaban daruuraa ku xayndaaban intaa dhaxana way bannaanta waa go-anta wasaala waxaa socday alwaadi togi qanaatu toga qanaat la yidhaahdo dooxa oo madiinalea doox weyna shahran bil buu socday aanu kala go-ayn walam yaji axadun cidina may imanin min naaxiyatin dhinac ilaa hadday ka timaadana xadasa waxay ku sheekaynaysay biljawdi barwaaqo cid walbaa barwaaqo ayay ka sheekaynaysay ciddii timaadaaba ee waxaa halka ka muuqataa xadiidkan anas bin maalik uu warinayo macnayaal aad u badan ugu horayn ummadda waxaa ku dhacay abaar marka ummaddu abaarsato dad iyo xolaba abaarsadaan oo sanadka uu dhaco roob yaraani